weerarada ayaa uga sii daray hannaankii iskuullada mayanmar oo markii horeba liitay iyadoo malaayiin carruurihii ay waxbarasho waayeen kadib markii ay guryahoodii ka carareen wakhtigii tallaalada ay gafeen nafaqadarana ay ku dhacday koox lagu magacaabo information resilience oo fadhigeedu yahay dalka britain arrintana baadhis ku samaysay ayaa sheegtay in tiro ka badan boqol iyo toddobaatan iskugu jira iskuulle iyo jaamacada ay waxyeeloobeen kadib markii milatariga dalku xukunka saddex sano xoog kagala wareegay xukuumaddii la doortay ee ay hogaaminaysay angsang suji afgembigii milatari ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatan ayaa lagala hortegay dibadbaxyo aan rabshado wadan kuwaasoo ay bilaabeen dad dimuqraadiyadoona hase yeeshee ciidanka ayaa dadkii kala hortegay gacanka hadal dad badan oo diidanaa xukunka milatariga ayaa hub qaatay arrintaasoo keentay in meelo badan oo dalka ay rabshado ka abuurmaan hadda waxaa la qiyaasay in ciidanku u xukumo kala barh dalka qorista carruurta iskuullada ayaa hoos u dhacday siddeetan boqolkiiba laga soo bilaabo xilligii xanuunka covid sagaal iyo toban ee laba kun iyo labaatan ilaa iyo laba kun iyo labaiyo labaatan kaas oo yimid sannad kadib afgembigii sida laga soo xigtay hay-adda safe the children bartamihii laba kun iyo labaiyo labaatan kalabadh carruurta dalka oo tiradoodu tahay toddoba dhibic siddeed milyan ayaan iskuul tegin siday aheyaddu sheegtay xukuumadda wadaagga ee miyanmar ee ay dadku ka gadoodeen ayaa sheegtay in bishii janawari carruur ka badan shan boqol iyo toddobaatan oydadoodu ay tahay siddeed iyo toban iyo wixii ka hooseeya ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen gacanta ciidanka dad ka badan siddeed kun oo rayida ayaa xasaaradaha dalkaasi ka jira lagu dilay sida laga soo xigtay hay-adda armid conference location and event date waxyaabaha kale waxbarashada carqaladeeyey waxaa ka mid a in dhallinyaradii ay dagaalka qayb ka noqdeen iyo in macallimiintii ay shaqooyinkoodii ka tageen markii ay ku adkaatay inay si caadiya casharro u bixiyaan macallimiinta qaarkood ayaa abuuray dugsiye ka dhisan meelo ka baxsan goobaha uu milatarigu ka taliyo tiro ka badan saddex milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii sababo la xidhiidha dagaalka warbixin bishii juun ay soo saartay hay-adda sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in shan iyo soddon boqolkiiba carruurta mayanmar ay hayso saboolnimo xagga cuntada ah sida uu sheegay sanduuqa horumarinta qaramada midoobay in ka badan kala badh carruurta mayanmar waxa ay ku nool yihiin saboolnimo iyadoo dabaqadii dhexe ee dalkuna ay baaba'day